wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo reedinge liisowga koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo ka qubadi kulan ka saabsanaa istiraatiijiyad iska duubnida bulshada iyo iska xirka bulshada deegaanada koonfur galbeed kulanka wayba ku qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda arrimaha gudaha iyo qorsheynta heer federaal iyo qaybo shalduwan ee bulshada rayidka koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya mustaf adaf si rasmi ee kulanka anfuri waynu isku dawahay muhiimada tababarka usoona sheegay in la baahanya in la xoojiyeybulshada iyo soo kabashada oo bulshada haddii haata dadka oo magaalada ku nool iyo dadka barakacayaasha sio isdhexgalyo lunkuelalahay oo mashaariicna lunku fuliyi fadi si mashaariicdaasay lun fuli oo isdhexgalkaas bulshadana lun hooji marka wayba lambaahday dowladda intee ka shaqayta siyaasad mase istaraatiijiyad oo melerayusa qeexas bulshada qayboja shardu siyo lanka samey lahay strong cohesion macnahaasi oo adag oo aan isku dhawaado fadeen waana xiriirshona lan adkay lahay isku xirnaansho lan adkay lahay isdhexgalsho lan adkay lahay siyaasad ka shaqeeyas iyo istaraatiijiya cad inti la sameey yak weybo ku wada shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha heer state iyo heer federaal iyo saas oo kale wasaaradda qorsheynta oo heer federaal iyo heer state lamaadaba hata geeka weybadirooge wasaaradda arrimaha gudaha federaalka xubno ka socda saas oo kale wasaaradda arrimaha qorsheynta qaranka oo xubno ka socda saasoo kale weyniroog agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed weyniroog marka taas wayba tusaasehe inti oo siyaasadda mise istaraatiijiyadu istaraatiiji oo lah kuwada shaqeeya inti ata heer state iyo heer federaal wasaaradda qorsheyntan waybaeliyadanka kama hadnagaane intii barnaamijyadan oo xalka waara istaraatiijiyo oo melerayus waafaqsan siyaasadda horumarinta qaranka ee qayb ku mid ayaa ka dhigtay taasna wayba waayaha ka mahadsanin istaraatiijiyadu insha allah oo hata buwaagdee la sanqaybi way bahaytay dad qaar ku mid oo hata inturood iyo dad hata dhumamoqon yaa wayba nasiiban waladana intii markii hore dadka lala talada ay ahaaye qaybo shaldow oo heer federaal heer state iyo miraysa qaybo oo bulshada rayidka qaybo shaldow yaa qayb qaaday